waxaanu u bogaadinaynaa si kal iyo laab iyo niyadaannu u bogaadinaynaa si maskax furanaannu u bogaadinaynaa si qalbigayaga iyo laabtayada laydh qaboobi ugu martay baannu u bogaadinaynaa geesiyaasha islaamka ee ka guulaystay afkana ciidda u daray maraykankii sida gardarradaah sida axmaqnimadaah sida cadowtinimada le ugu soo duulay dalkayaga iyo dadkayaga ugu soo duulay wiilashii bakhtigooda ka tallaabsaday waannu u hambalyaynaynaa iyaga iyo kuwii xumxumaa ee carratuulka u ahaa kuwii afka dhulka u geliyeyna aad iyo aad baannu u hambalyaynaynaa insha allahu tacaalaa wayna ku socon doontaa wakhti dhowna warar kuwaa ka farxad badan oo dadku ku diirsado qalbigoodana caafimaad iyo niyadsami geliya bay ummadda islaamka ahee soomaaliyeed ama caalamka islaamkaa ee nebigooda muxamed sala allahu calayhi wasalam ku xidhan way maqli doonaan jabkii gaalladuna wuu bilowday muddooyinkanna wuu ku socdaa wixii laga sugaana waa dabajeedin iyo inay cararaan wakhti dhow haddii alla idmoo xagga ilaahay laga helo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum gaalada jabkeedii baa soo dhowaaday wakhtigii gaalada jab lahayd baa la gaadhay muslimiintuna ilaahay maarata ballanqaadkii iyo gargaarkii u ballanqaaday bay helayaan janaac cabdalle maraykanka ku dhintay abarta ayaa la sheegahayo waxaan kaloo soo ogaanay oo kismaayo dadka xogaalka noo soo sheegaan toban xataa maraykana inay shoo qaadeen ileen shaadiyadu inta ay ku dilayso maarata moraaliyan iyo nafsiyan ay u dilayso yaa ka badan marka guushii muslimiinta la joogaa gaala waa iskata waxaan daysayna waa maraykankii dhaaquudkii u weynaa ee gaalada horboodahayey murtadiin iyo cumalo iyo maaragtay afrikaano iyo way hadheen alxamdulillah ilaahay baa jabiyey uma mujaahidiintaa jabisay guushu way muuqataa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu noosii noo dhammaystiro mujaahidiintana waxaan ka rajaynaynaa inay sii dadaalaan oo maaragtay alaa ina nasrullahi qariibba weeyaane gaalada la israaciyo guul iyo farxad baa muuqatay ay ku noolanayaan muslimiintu maalin walba xaqiiqatan markaad dhegaysato idaacadaha mujaahidiinta wax ku farax geliya ayaad maaragtay runtii maqlaysaa oo isbuuc markii dhacdooyinkii isbuuca lasoo qaato waxaad dhahaysaa gaala waxba kama hadhinba waan xaqiiqatan waxba kama hadhin way socotaa marka guushii waa la joogaa ilaahay baana ku mahadsan oo u mahadnaqaynaa wax badan awalan ilaahay baan u mahad celinaynaa camalidii suurogeliyey suma waxaan u mahad celinaynaa umaradii iyo madaxdii soo abaabushay waxaa kaloon u mahad celinaynaa walaalka ilaahay waafajiyey camaliyadaas ilaahay jannada firdows ha ka waraabiya isaguna waxaa dhacay waxna farax geliyey oo muxuu ahaay laabtannada ay ku faraxday qalbiganaga ku qabowsaday aad baan ugu faraxsannahay waana soo dhowaynaynaa cumaladii iyo dadkii liitay iyo murtadiintii iyo afrikaankii kiristaanka ahaa wixii o dhan waa jabeen maraykan isagaa hadda bannaanka isa soo dhigay annagii maraykan waa ishaynaa biidnillaahi kariimna waanu ka guulaysan doonaa waana jabay maraykan israacin buu rabaa ummadda muslimiinta waxaan u sheegaynaa in ay u istaagaan israacinta gaalada amaliyadii maalin dhoweed dhacday oo ka dhacday janaaca dalle oo ay ku baktiyeen gaalada badan kuwa badanna naxdin bay u dhinteen kuwa badanna naxdin bay u dhinteen kuwana shoog bay qaadeen guryahoodii iyo xaafissadii laga soo diray jooga marka jabkeediina waa bilowday gaaladii markii midmadowgii kuwii soomaalida ahaa wixii ay soo aruuriyeen wixii o dhan markay jabeen hadda asagaa banaankaisi soo dhigay oo kulli intaaso dhan ay jabeen oo ilaahay jabiyey ayagaa bannaanka isi soo dhigay ilaahayna kitaabkiisa u heelinahayaa ilaahayna kitaabkiisa ma dayacahayo annagana kitaabka ilahay baan ku dhegannahay godadkoodaana ugu gelaynaa iyo meelaha ay dhufaysanay samaysteen salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah allahuma wafiqna min alqowli walcamal limaa tuxibu watarlah waxaan rabaa inaan ka hadlo maraykanka tabcooyin badan buu marba adeegsadaa walow hadda tabartiisa ay ku hadhay inuu hawada dadka ka duqeeyo baryahan dambe wuxuu keenay dhaqdhaqaaq inuu ka waday meesha la yidhaahdo janaac cabdalle zoona kismaayo agaheeda ilaahay baa ku mahadsan haddee wuu ku kashafmay ninku dhulka istaraatiiji ahaan haddii uusan garanaynin nin dhulkiiba iska leh oo dhulka yaqaano oo cimiladiisa iyo sida uu yahay iyo sida loogu nool yahayba yaqaano iyo nin dhoof ku yimid oo dhulkaba aan garanayninoo geedihiiba ayla dirirayaan haddee isku tababarna ma aha isku aqoonna ma aha marka ilaahay baa ku mahadsan waa lagaga adkaaday ha lagaga adkaada ee maraykan wuxuu nadir ku galay inuu ummadda islaamka inuu isku dayo inuu baabi'iyo laakiin tii ilaahay baa meesheeda ah waxba kama faa'idaysan dhagahan waa kii lagu dhuftay ha lagu dhuftay ee meeshii ay yidhaahdeen waan qabsannay waxaa ka dambeeyey maalin iyo laba kadib inay haddana naftoodii aamini weydo inay meeshii joogaan maxaa yeelay go'doon bay galeen afarta koore meel ay u dhaqaaqaan nin soo kaadiyaa la waayey kaadidii baa lagu reebay mar haddii lagu reebay hadde maxaa u yaalla adigabaa aqlaad leedahay carar maxaa dhaama wuu cararay dhaxdaa lagu sii helay tala allah ku dhacday ayagoo basambaasay yuu tegey maraykan marka wax faa'iide eh oo uu meeshaa kala kulmay ma jiro ilaahay taa iyo tu ka daran ha ku sii ridaan leenahay murtadka horta waxaa weeye waa iska murtad marka ugu horrayso midda kale iimaankii baa ilaahay ka qaaday oo nin iimaan le maaha hadduu iimaan lahaan lahaa wuu fikiri lahaa waxaa la yidhi wan weyn ilaa la qala indhihiisa cerka ma arkaan maalin walba iclaan baa la bixiyaa war waxaan arka war sidanay wax noqdeena gaalaya arka war ilaahay ka cabsada ayaa lagu hayaa marka wax walba damiir ma leh oo caqli ay isku celiyaan ma leh oo dadnimo ay gaalkan ay yidhahdaan war waan jabnay nimay waxan san yeelnaa xataa hal nin oo u fikiraya male maalin walbana way arkaan jabkooda marka kuwaas ayaga eh dameer weeye dameerna waaga loo dhigay buu cunayaa sooma magacaygu waa cabdiraxmaan cabdi buulle ee, waxaan warbixin ka bixinayaa nimankii ee, gaalada ahaa ee maraykanka ahaa ee, inta sanka taagay afrikaankii ee, gaalada ahaa iyo kuwii murtadiinta ahaa inay iska weyneeyey ee is yidhi kuwaan waxay yihiin ma lahane kaali meeshan aad ee inta xoogaa soo kaxaystay la soo aaday meeshii ee, ee, la dhihi jiray janaac cabdalle ee, ilaahay fadligiisa janaac cabdulla marka hore cariiri badan ay ku tageen markay tageenna way is yidheen guushii baad gaarteen oo waad fadhiisateen ilaahay subxaanahu wa tacaala wiil barakaysan oo ilaahay u bixiyey markaasaa istishaadiye ee ilaahay fadligiisa ah oo ilaahay barakeeya ku dhacday maraykan saraakiishii ugu waweyneed oo afar aha meesha ku bakhtisay ee murtadiintina lix iyo tobana meesha kaga bakhtisay inta soo hartayna waxay noqdeen niman kuwii maraykanka ah horta intii harayba waa wada waa wada waasheen oo isdhex mareen wax miir aba laga waa markaasaa waxaa soo baxday in ayagoo cerki iyo dhulka iyo jahal laga jira aan ka saynin ay kuwii murtadiinta ah daraabayeen ay yidhaahaan kismaayo intay naga jirtaa carar kismaayo lagu aada ilaahay fadligiis alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan waxaan leenahay eh, maraykanow haddii aad ismudayso eh, afrikaanka midmidooga iyo kuwa xumo murtadiinta oo carabtuurka ah inaad wax awooda dheer tahay adigaa ka xun oo dicfi oo bakti ah wax aad tahayna aan lahayn marka insha allahu biidnillahi alkariim siday kuugu bilaabatana waay haddii hadda aad is leedahay janaac cabdul waad ka tagtay kismaayad ku badbaadayna waa lagaaga daba imaan doonaa insha allahu biidnillahi alkariim annagana ka odayaal ahaan waxaan soo joodinaynaa ilaahay baa mahaddaas u sugnaatay ilaahay baa mahad u sugna mahad ilaahay kadib waxaan ku mahadinaynaa wiilasha yararka ee duurka ku jiro ee habeen iyo maalinba dhiigooda aan ku hurudno lafahooda qaloomaya aan ku hurudno islaamkana u gargaarayo diinta islaamkana u gargaarayo waxaan dhehaynaa waxay caydii faransiisku ay nabi maxamed cirdigiisa u gafay yay jawaab u noqotay taas sidaasaan annagoo muslimiintii aan, maaragtay islaamka ku dhex noolay ama odayaalkeedii ahaa wiilashaanadii intaasay nooga farxiyeen alxamdulilah rabbi alcaalamiin afar gaalo calooshoodu shaqashayaal ay wataan bay ahaayeen Een, dadka jubbada hoose deganna rag iyo dumarba ilaahay bay baryahayeen ilaahayna baryadii waa naga aqbalay waxay la tageen bakti iyo meyd iyo waxay wateen oo ka carareen allaha baana een, sabab u ahaa oo mahadaan uga celinaynaa ummad annagu ilaahay ku xidhan oo ilaahay baryaysaan nahay ilaahay awooddiisa daday ku lamaansan tahay baan nahay waxaan ogayn inay jabkaa iyo mid ka badan ku dhacahayo dadkayaga camalka dhex jooga laakiin dadweynihii baana soo wacayey saacaddii ilaahay shahaadiisaa ka aqbalee mujaahidkii uu fooda saaray guulihiisiina lasoo sheegana dadkii farax iyo hambal iyo meelba ka soo diraya ma maqasheen gaaladii waa jabtay haddeed waxaa ilaahay qadaray weelashay ciidda ugu talagashay caratuurkii inay ka caradho teendhooyinka ka caradho raashinkeedii ka caradho qalabkeedii iyo tiknikadii la gubay ee furfuran weydo ilaa iyo kismaayo waxay u jidhaa meesha hadda ay joogaan lixdan kilomitr bay u jirtaa ilaahayga sidaa u jabiya baan ku mahadayna wayna jabeen ilaahay baan waxaan u baryaynaa mujaahidiinta meelay joogtaba inuu ilaahay guusha iyo gacanta sare siiyo gaar ahaan walaalkii naga kaafiyey kurbadii cadowgana ilaahay waxaan uga baryaynaa shahaadadiisa inuu siiyo janno fardowsana u ballaqo xawrarcayntana ilaahay dhex fadhiisiyo ilaahay saasaan uga baryaynaa gaaladu dadka weeshataa iyo murtadiintu mar hadday biibi tashaa looga kariyo weydo oo dabakaayo ay dhacdo weydo oo meel bannaan ay ku soo hadhaxataa hurdadoodu labada hameenoo joogeen bahalaag bay ku ahayd marka dadkiina haddee dhibaato inkastoo labadii beri uu duurka ku jiray oo gaar guuray oo aag ay u banneeyeen oo diintooda ilaashadeen haddana markii dhulkooda la baneeyey oo ay arkeen inay daba jeediyeen waxay noqdeen dad abaaraysnaa oo roobu da-ay aad bay u soo dhoweeyeen aad baynu u farxeen aad baynu u qanacsan yihin deegaanka dadkiisu